waa tahay dhegaystayaal weli halkaad nagaga socotaan waa shabakada wararka ee gada times waxaan weli bartanka kaga jirnaa barnaamijkii aan ku eegeynay horumarada ka jira deegaanada qaar haatan waxaa nugu soo biro khadka taleefonka ku jira isagoo ku sugan degmada cabudwaaq mudane cabdiqaadir dheere oo ka mid a guddiga garoonka diyaaradaha ee degmada cabudwaaq mudane cabdiqaadir ugu horeyn kusoo dhawow shabakada wararka ee gada times mudane ugu horeyn bal waxaad faahfaahin naga siisaa marxaladihii uu soo maray garoonka cabudwaaq halka uu hadda marayo iyo waxyaalaha ad hiigsanaysaan
bismillahi raxmaan raxiim walaal haddaan warbixinkaas iyo kooban marxaladaha garoonku soo maray garoonka horta waxaa la bilaabay labaiyo tobankii labada kun iyo labaiyo tobankii isla labada kun iyo labaiyo tobankii bartamihii wuu dhammaaday intaasna waxaa la dhisay garoonka raanweyniisa iyo baakinka iyo terminaal adugu hadda ku filan kabacdi intaa garoonku saasu ku shaqaynayay waxaan hadda marka fayskii labaad waxaan uu garoonka leeyahay qalab oo maaragtay gareedaro iyo qalab u shaqeeyo oo maaragtay maadaama uu garoonku yahay jay oo ribeergareeya mararka roobabka iyo gudda-aan damdamisna wuu damdamisna wuu leeyahay marka hadda waxaan rabnay inaan bilowno garoonka fayskiisii labaad oo ah faysinkii hayndaadkii loo sameynayay hawshaasna hadda waa ku guda jirnaa marka waxaan rabnay dadka inaan u sheegno wanaagga jecel oo ama dadka soomaaliyeed ama dadka u dhashay deegaanka in ay barnaamijkaas nagala qayb qaataan baan hadda rabnaa inaan fursadan uga faaidaysto si fiican mudane garoonka ilaa iyo hadda xaguu daboolaa baahiyahooda yacni imise deegaan ayuu ayuu daboolaa baahiyahooda dhinaca safarka hawada oo hoos yimaada ama degmadaasi ka dega oo si ay deegaanadooda uga sii gudbaan
aniga horta deegaan ballaaran ayaa garoonku uu runtii yaa isticmaala sida waqooyiga galgaduud iyo galgaduud laftirkeeda sida xataa meelaha kale oo mudug mararka qaarkood mararkii wax jaamgaroobaan sida kilirka shanaad waxyaalahaas oo dhan way isticmaalaan garoonka waayo garoomadan waa isku xiran yihiin oo haddii maalin diyaaraddu ay baaqato qofkii degdegsan garoonkii markaas diyaaradiisu diyaartay ayuu raacayaa
marka maxaa lagu soo kordhiyey oon ka ahayn in la qardeeyey ranway jaya loo sameeyey sidaad sheegaysa terminaal si kumeel gaara loogu sameeyey wax kale oo lagu soo kordhiyey ma jiraan dadka qurbajoogta ahoo deegaanka u dhashay ama soomaaliyeedse wax gurmada ma ka hesheen
dadka qurbajoogta oo deegaanka jooga garoonka ayagaa qayb fiican ka qaatay ayagaana dhisay annagoo iska kaashanayna deegaanka iyo qubajoogba garoonka si fiican baa looga qayb qaatay garoonkana hadda garoon ku filan weeye hadda baahida u taala runtii si fiican ugu filan waxa keliya oo hadda aan isleenahay ugu baahi badan oo ka dhiman waa xayndaabkaas weeye in garoonka xayndaab loo sameeyo oo la oodo oo maaragtay macnaha faysi loo sameeyo waayo awal maadaama oo garoonka kharash badanna baxay dadkuna ay xoogaa ku daaleen baahiyo badan oo kale oo deegaamada kale ka jiraana ay jireen waan iska waan iska oodannay oo awal ood baan isticmaali jirnay iyo waardiye iyo waxyaalahaas laakiin waktigan waxaa lagama maarmaan noqotay in maaragtay garoonka faysi loo sameeyo isagiina waan ku guda jirnaa hadda oo waan bilownay dadkayagana waan u gudbinay oo waan u sheegnay wixii horey u maqlayna haddee kolley dadaal
dabcan cabdiqaadir markii la yidhaahdo waxbaa loo baahan yahay ama bulshada waxaasaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan waxaa muhiima in ay ogaadaan qarashka ku baxaya iyo waxyaalaha loo baahan yahay inay tahay in lagu bixiyo marka maxaa ku baxaya qarash ahaan ama celcelis ahaan inkastoo qiimo saxa aan qiyaasi karo inaan lahayn la sheegi karin haddana imisaa ku bixi karaysa qiyaas ahaan celcelis ahaan markii aad miisaanteen
maya qiimo saxa baan ognahay oo injineer baan keenay garoonka oo qiimeeyey faysinkiisa adiga lacag boqol iyo xoogaa aha ku baxaya marka wayna og yihiin dadka iyaga banaanka jira waan iskala soconnaa in badan waan ka wada xiriirnay haddana lacagtii waa la qaybsanayaa oo in la qaybiyo deegaamada loo kala qaybiyaa la rabaa waana waa iskala soconnaa dadka runtii daneeya ama kontakti gareeya ee garoonka howlihiisa way la socdaan injineerka naqshadii wixii oo dhan way haystaan
waa iyo tahay qarash ku baxaayaba waa tahay cabdiqaadir eh, adoo aada u mahadsan eh, waxaa nagu maqaalaha in eh, dhowaan ama eh, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada in eh, garoomo diyaaradeed oo ay ku sheegeen in ay yihiin kuwo eh, aan muhiim ahayn inay sii furnaadaan in la xiri doono Eh, tusaale ahaan deegaanka hadda aad joogto oo eh, maamulka galmudug uu xisaabsan yahay waxaa nagu maqaalaha in la yidhi garoomada cadaado iyo dhuusamareeb unbaa lasoo reebi doonaa inta kale waa la xiri doonaa arrimahaas maxaad kala socotaan haddii ay jirtase maxaa idinkaga aadan adinka
maani oo arrimahaas een, annagu maanaan maqalna mana soo gaarin laakiin waxaan ognahay garoonku dee haddii uu ee, meel dayacan oo aan amnigiisa iyo arrimihiisu fiicnayn hadduu noqdo Mhm.
dabcan waa la xiri karaa laakiin annagu ma filayna hadda deegaankayaga iyo baahidiisa iyo insha allahu amnigayaga oo aan mar walba ku tashanayno inaan maaragtay garoonkayagu xirmo ama maaragtay een, dad caafimaad qaba warkaasu ka soo furo ma filayno wax aan maqalnayna ma aha waxa aan ka taxadarayno oo ka dadaalaynaana waxa weeye garoonka aan u horumarin lahayn oo aan marnaba dhaliil iyo maaragtay waxyaalahaasoo kale loogu heli lahayn wey
Mm, marka warkaas welina ma soo gaarin aad baad umahadsanta cabdiqaadir eh, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo eh, haba yaraatee wax taageera ah oo aad ka hesheen eh, dhinacyada kala duwan ee soomaalida s- haddii ay ahaan lahayd dowladda federaalka haddii ay ahaan lahayd maamulka galmudug haddii ay ahaan lahayd ahlu sunna iyo haddii ay ahaan lahayd cid kaloo maamulahoo ka madax bannaanba wax maamul ah oo wax gurmad ah ama gargaar ah uu idinka soo gaaray ma jirtaa ilaa iyo hadda
maya maya wax annaga sideedaba maamul ku saabsan ama dowlad ku saabsan oo aan wax taageera uga helnay garoonka ma jirto ee garoonka waxaa dadku isku tashi bay sameeyeen ee kolley een, een, dadku maamul hadda maamulku waa un dadka wey wax maanta dowladahoo naga taageeray ma jiraan arrintaas dadka unbaa isku tashaday baaqaaga ugu dambeeya ee, ugu dambeyntii oo qurba joogta iyo ee, dadka kale ee deegaanka ka soo jeeda aad u jeedin lahayd oo codkaaga uu gaarayo
Aa, marka hore waxaan u mahadcelinayaa dadka walaalaha oo muxsiniinta oo wanaagga jecel oo mar walba baahiyaha deegaamadooda jecel inay wax ka qabtaan Ee, waa u mahadcelinayaa Ee, waana u ducaynayaa khayr allah siiyo waxoodana allah u barakeeyo dadal khayr qabana ilaaha ka siiyo marka labaad waxaan ugu baaqahayaa hadde baahidaasu way og yihiin waana baahi taagnayd hadda lagama maarmaan bay noqotay in maaragtay een, isbaahidaas la wajaho marka waxaan ka codsanaynaa ama aan u sheegaynaa dadkaas inay hawshan si degdega nogala qayb qaataan
aad baad u mahadsantahay cabdiqaadir kaasi waxa uu ahaa ee, cabdiqaadir faarax cabdile cabdiqaadir dheere oo ka mid ah guddiga dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada cabuudwaaq ama aan iraahday guddiga gacanta ku haya howlfulinta garoonkaasi ee degmada cabuudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud mar kale cabdiqaadir waa kaaga mahadcelinaya waraysiga aad siisay gada times
waa mahadsantaha
waa fiicnay